bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal idalkiinba meel kasta ay joogtaan ku soo dhowaada warkii subax madaxweynaha oo caji sharaf u sameeyey madaxdii ka qayb gashay shirkii doorashooyinka ee ka dhacay magaalada muqdisho dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ka hadlay mowqifkiisa kaga aadan doorashooyinkii qof iyo cod ahaa ee lagu waday in lagu qabto dalka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool gobolka banaadir ayaa ka qayb galay barnaamij kor loogu qaadayo isdhexgalka bulshada oo lagu qabtay degmada dharkeenley guddiga gurmadka fatahaada wabiyada beledweyne ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadaalladii lagu xakamaynayey fatahaaddaasi deegaanka ceel aqwaan oo hoos taga magaalada gaalkacyo oo la dhagax dhigay xarumaha danta guud ee bulshada lagu adeegayo isbitaalka hilaal oo ka mid ah xarumaha caafimaad ee ka dhisan magaalada beledweyne ayaa si lacag la'aan ah ugu fuliya bulshada ku nool magaaladaasi tartanka kubadda cagta ay ka qayb galeen kooxaha ka tirsan magaalada beledweyne ayaa la soo gebagabeeyey wararkeena dibaddana waxaa ugu waaweyn turkiga oo sheegay in aysan waxba ka jirin ciidaymaha ka dhanka ah xukuumadda ankara ee xuquuqal insaanka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweyddiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
dhegaystayaal intaasi waxaayd qodobadii warka ugu door korona haatanna isagii oofisan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo cashi saraf u sameeyey madaxdii ka qayb gashay shirkii doorashooyinka ee ka dhacay muqdisho waryaheena shaceeb maxamed cali ayaa qodobkan inoo qaada dhigaya
waa mahadsantihiin madaxweyne axmed qorqor waa mahadsan yahay kusumaha ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir marwada koowaad golaha wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed taliyayaasha ciidanka qalabka sida marti sharafta halkan nagala soo qayb gashay waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahad leh oo caawa caawa halkan noo suurtageliyey inaan isugu imaanno oo aan uga qayb galno kulankan munaasabadda aan ku xidhayno shirkii ka soo bilaawday dhuusamareeb dhammaystirkiisana aan halkan ku soo khatinay kusoo gabagabaynay shalay oo ahaa habka iyo hanaanka doorashada loo gelaayo labada kun iyo labaatan iyo labada kun iyo labaatan iyo kow waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo fursaddan aan uga faa'iidaysto halkaan waxaan ka arkaa hooyaday hooyo waa mahadsan tahay fursaddan aan uga faa'iidaysto si public ah inaan kugu mahad celiyo ilaahay ka sokow meeshaan taagnahay adaa ka mas-uula dhib baa nala soo martay waad na soo korisay waxbaad na soo bartay hooyo waa ku mahadsan tahay qof walbo halkan fadhiya qof walbo maqlaayana waa in waalidiinta saas la yidhaahdo waa mahadsan tihiin mar walbaba aan u duceyno intii dhimatay ilahay inuu jannada siiyo kuwa noolna ilaahay caafimaad iyo cimri siiyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyne qoorqoor xaqiiqatan mas-uuliyaddu is saaray oo awooddiisa ka weyn oo aad iyo aada u culus oo saddex gogol uu noo dhigay taas waxay muujinaysaa isaga iyo beelweynta ee galmudug inay yihiin xaqiiqatan dad soomaalinimada ku weyn oo u horeeya xalka soomaaliya waa runtii kaaga mahad celinayaa madaxweyne adiga iyo dadweynaha guud ahaan reer galmudug khaasatan ama gaar ahaan samareeb waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyneyaasha hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo runtii nagala soo qayb galay samareeb saddex oo runtii aan ku gaarnay meel waxay keeneen meel fog iyo iga soo kaxeeyeen waxay keeneen meel dhexe mar mar waxaan is idhaahdaa ma waxay ku heshiiyeenba oo oo la oo la yidhi ragga kale maqnaada ninkan odayga ah madaxweynaha afar sano wuxuu ku qaru waayey ummad u sheegaayo qof iyo cod hal mar ma odhan karno ha lagu noqdo mid dadbane annagaa soo dhaweynayna idinkuna suga arrintaas waxay u baahan tahay baarid maxaa yeelay markii aan xagga iskugu tagnay waxaan idhi walaalayaalow qol gala idinku xal ii keena xal runtii ummadda soomaaliyed u qalmaaya u qalmi kara oo wanaagsan oo macquul ah ii keena waxay iga maqnaayeen toddoba saacadood way ugu soo noqdeen waxay ii keeneen heshiiskii ka soo baxay samareeb saddex runtii waana waana ka naxay waana ku farxay oo waxaan ogahay labada kaloo maqan inay meel fog ka hadlaayaan marka waxaan idhi intaan orod ku qaado bal wax kale halasaga yimaadeen waxaa laga yaabaa inay ahayd istraatiijiya waxay ka ilaalinayaan nuclear inay hal mar ugu tuuraan nuclear option waxaan idhi see ummadda uga gadaa hawshaan ilan afar sana waxaan iibinaynay aan ummad u sheegaynay shuruuc u sameynay ummadda soomaaliyeed aan maalin iyo habeen baan u sheegaynay in dalku uu geli doono qof iyo cod waxay yidhaahdeen ragga kale meeshay joogaan ma ogide intaan qaado oo ummaddaada intaan u sheeg alxamdulilah wixiina dhex marayna ummadda waa u sheegay waxayna ila ahayd ummaddu inay intaas ku qanceen hadda marka imaanshaha halkan ay yimaadeen sidii oo kale aan sameeyey waxaan idhi qoltaga shantiina fariista ii keena wax ummadda soomaaliyeed ay ku qanacdo oo sharci iyo dastuur ku dhisan aniga raggii aan moodaa inay ila socdeen iyagaaba ugu horreeyaba taasaa waxay ugu abuurtay shaki u baahan in la baaro waxay ii keeneen wixii aan soo saarnay ilaan iyagu waa iga xishoonayeen saddexdii hore labadaas nin yay rabeen inuu hadlaan adigu idinku calaa ayi xaal hawshaasi runtii waxay ku dhammaatay wixii soo baxay waxaan idiin sheegayaa marka sababta looga tanaasulay ama aniga aan u tanaasulay qof iyo cod aan uga tanaasulay qof iyo cod runtii muddaan ka shaqeeyn waa xaqiiqa inkastoo ay nasoo kala dhex gashay xaalado adag oo covid nineteen uu ku jiro iyo baarlamaanka oo dhowr jeer fasaxyo qaatay waxaa la isku hayo waxay tahay doorashada qof iyo codka ah sharci iyo dastuur aan ku dhaqanno iyaguna waxay lahaayeen waktigeeda lama gaarin aan heshiis siyaasadeed galno waxaan idhi waa lagu waa lagu dhaqmi karaa waana dadku waa u diyaar aan qaadano jaaniskeeda waxaa laga yaabaa marka hore inaysan sidii la rabe noqon laakiin aan wax ku baranno oo xisbiyadu hasbartaan guddiga maxaa la yidhaahdaa doorashooyinka madaxa bannaan ha shaqo bartaan degaanada la geenaayo ha bartaan inay codeeyaan aan ku barbaranno marka dambe waxaa laga yaabi karaa inaan intii la rabay iyo inka in ka badan aan aan gaarno waxay yidhaahdeen xaaladdeeda laguma jiro hadda waa in aan u diyaarinno waktiyay u baahan tahay markay ugu yar tahay laba sano ah laba sano oo extension ahna waa wixii lagu xamanayay ee isaga fogow anigu waxaan ku taagnaa sharciga in la ilaaliyo iyo dastuurka oo aan u haysanno maxaa la yidhaahdaa legislation sharci baarlamaan ka soo baxay oo aan inagu aan wada siixnay iyo dastuurka iyo guddiga doorashada oo intaasoo sano loo tababarayay hawsha inay qabtaan arrintaasi runtii waa nagu fogaatay waa isku mari weyn waa isku mari weynay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay wax kale kamayn hadlaynin waxaan isu sharxaynayna faa'iidooyinka ee leedahay qof iyo cod iyaguna waxay ii sharxaayeen inaysan hadda aan la samayn karin oo aysan diyaar ahayn oo loo baahan yahay wakti haddaba maxaa dhacay marka oo aan ku tanaasulay waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo waxaa iisoo baxday labo inaan kala doorto waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeennii uu lumo anoo ku adkaysanayo qof iyo codkii maxaa yeelay sharci baan ku taagnahay dastuur yaan ku taagnahay iyaguna ay yidhaahdaan ka qaybgeli mayno electionka oo waa qaadacnay waa boycott gareen macnaheedu waxay tahay somaliland dee awal bay gaar u taagnayd markaana inaan waayo labadooda keliya maahee shantoodaba waa isla socdeen aan idiin sheegay runteeda waxaa ii soo baxday marka aniga shaqada la ii idmiday aan u dhaartay oo la ii doortay inay tahay inaan dalka marka ugu horeysa isku hayo inaan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed markaasaa dowladnimo markaasaa dowladnimo iyo doorasho laga hadli karaa laakiin haddii dowlad goboleedyadii qaar ay leeyihiin annagu ma gelayno maxaan ka shaqaynay waxaan ka shaqaynay kala qaybin yaan ka shaqaynay tan labaad oo aan u tanaasulay waxay tahay shisheeye inuu soo faragashado uuna soo farageliyo inaan annagu waxeenna ha xumaato ha samaato annagu aan gaarno go-aankeeda mas-uuliyaddeedana aan qaadanno laakiin marnaba shisheeye inuusan soo dhexgelin uusan isu kaa soo jijiidin taasna inaan ka fogaano waxay ii keentay marka inaan qaato tanaasulka marka maxaa yeelay inaan dalka isku hayaa muhiim ah marka ugu horeysa uusan kala tegin waana runtii waxyaabihii muddooyinkii lasoo dhaafay culayskii dalkaan saarnaa yay ahayd dalka dalkan in la kala fogeeyo dadkiisa laisku diro shisheeye uu ku dhex jiro dhibaato laga dhex abuuro xaqiiqatan waxaana ka shaqaynayay dalal shisheeye iyo shaksiyaad dana gaara leh ha ahaadaan soomaali ama ha ahaadaan shisheeye oo xaqiiqo ah muddooyinkii aan soo marnay intay rabta ha ahato ummadda soomaaliyeed ma aha wax ka yimid wixii dhibaataha oo dhex ka dhex dhacay waxay ahayd wax kor looga keenay dalalkaas aan sheegayana danay leeyihiin danahay leeyihiin waxay tahay annagu in aan aan isku mashquulsannahay xasilooni darro siyaasadeed eena haysato dagaallo dhexdeena ay ka socdaan shabaab maalin walba ay ummaddeen ummadooda waalahooda ay qarxinayaan ay leynayaan annagiina xasilooni darro siyaasadeed ayna dhex taallo intaas hadday jirto dalalkaasi dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo security iyo ciidan ahaan waa nooga horumarayaan waana nooga tegayaan sababta waxay tahay intaan dhib ku jirno xasilooni darro aan ku jirno beesha caalamku waa nala joogayaan dhaqaalahaad sheegaysaan oo intooda badan aanan arag waa isticmaalayaan dhaqaalahaas kullina waxay soo marayaan dalalkaasay soo marayaan dalalkaas markay soo maraanna waxay isticmaalayaan bunuugtooda bangiyadooda waxay abuurays waxay abuurayaan shaqooyin canshuuray ka qaadayaan ama fiisiyay ka qaadayaan dhaqaalahaas yimid oo dalalkaas kusoo horumaray shaqo abuuray u tahay dadka u shaqeeya maxaan ku idhaahdaa n g o yadoo dhanna waxay degan yihiin meelahaasi degan yihiin guryahay ka gateen ama guryahay ka degan yihiin ama hoteeladay ka degan yihiin lacagahaasi haddaan xasilanno waa joogsanayaan saas darteed dalalkaasi dan uguma jirto inaan anagu isfahmno oo aan heshiino oo soomaaliya degto waxay ku waayayaan billions of dollars ay ku waayayaan saas darteed haddii aysan iyaga toos ugu jirin waa ku faraxsan yihiin inaan haysanno haddaysan iyagu toos ugu jirin siyaasad ahaanna waa sidaas marka annagu aan dhibaataysannahay waa inaan u tagno iyagii oo aan weydiisano inayna heshiisiiyaan inay adduunka tusaan soomaaliya inay ka sarreeyaan ka fiican yihiin ay ku dhex jiraan oo ay heshiisiinayaan inay tusaan marka intaasna waxay ku helayaan leverage iyo ku helayaan adduunka ay uga helayaan ciidan iyo securityna waa sidaas in annaga waa tabar darna tabar darannahay oo badahanii maxaan ku idhaahdaa kalluunka laga- laga hadaya maalin walba ama qashinka lagu daadinayo ama xuduudaheena ayna difaacan karin waa qayb ka mid ah haddii aa stability aysan jirin dhaqaale ma jiro siyaasad ma jirto ciidanna ma jirto intaasna waxaa aan uga bixi karnaa annagoo sutunaysunaha yaan uga bixi karnaa taas yaa ii caddaatay marka aniga in aan ogolaado shisheeyanayna soo dhex galaan in xaaladihii aan ku jirnay oo xasilooni darrada ahayd inaan ku jirno in marba meelna looga yeero oo laysku dayo in nala heshiisiiyo hadda annagaaba heshiin karnaba intaan nala soo dhexgelin hasku kay tagaan dhib ma laha laakiin waxaan u shaqeynaa maslaxadda shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed iyaguna runtii daacad iyay ka tahay wanaag iyo runtii maxaan ku raahdaa in dalkan horey loo mariyo runtii daacad iyay iyay ka tahay laakiin waa la kala fakrad waa la kala fakrad duwan yahay waana normal wax caadi ah weeye in la kala fakrad duwanaado marka waxaan idiin sheegi inaad nala qaadataan inaad nala qaadataan maxaa yeelay waa waxaan u aragnay inay tahay dan hadda birrina aan u diyaar garowno road map aan u samaysanno oo aysan jirin meel laga soo noqdo hadduu ilaah yidhaahdo qof iyo cod labada kun iyo labaatan iyo afar labada kun iyo labaatan iyo shan hadduu ilaah yidhaahdo laakiin laga bilaabo maalinta electionkan uu dhammaado ciddii ilaahay u sakhiro ama ciddii ilaahay ku guuleeyaba ay la bilaabaan hawshaas la bilaabaan roadmapkaas waa loo baahan yahay in mar dambe marmarsiyo aan la gelin oo aysan imaanin inay isu bahaystaan ninkii dhankan ka taagan een baarlamaanka sharafta badan runtii muddo badan ayay ka soo shaqeeyeen hawshaan waana usoo dhabar adeegeen in dalka la gaarsiiyo qof iyo cod waana ku wada shaqeynay waana ku wada jirnay iyaga naftigooda inay u daneeyaan dalka inay dadkooda u daneeyaan inay maslaxadda xasiloonida u daneeyaan oo wixii annagu aan keennay ay nala qaataan hadduu ilaahay yidhaahdo
dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka hadlay mowqifkiisa kaga aadan doorashooyinka qof iyo cod ahaa ee lagu waday in lagu qabto dalka
qof iyo cod runtii muddaan ka shaqeynay waa xaqiiqa inkastoo ay nasoo kala dhex gashay xaalado adag oo covid 19 uu ku jiro iyo baarlamaanka oo dhowr jeer fasaxyo qaatay waxaa laisku haya waxay tahay doorashada qof iyo codka ah sharci iyo dastuur aan ku dhaqanno Een, iyaguna waxay lahaayeen ee, wakhtigeeda lama gaarin aan heshiis siyaasadeed galno waxaan idhi waa lagu dha- waa lagu dhaqmi karaa waana dadku waa u diyaar aan qaadano jaaniskeeda waxaa laga yaabaa marka hore inaysan sidii rada noqon laakiin aan wax ku baranno oo xisbiyadu has bartaan guddiga een, maxaa la yidhaahdaa ee, ee, ee, doorashooyinka madaxa bannaan ha shaqo bartaan deegaanada la geenaayo ha bartaan inay codeeyaan aan ku barbaranno marka dambe waxaa laga yaabi karaa inaan intii la rabay iyo inka in ka badan aan aan aan gaarno waxay yidhaahdeen xaaladdeeda laguma jiro hadda waa in een, aan u diyaarinno waktigay u baahan tahay markay ugu yar tahay laba sano ah laba sano oo extension ahna waa wixii lagu xamalayay ee isaga fogow Een, anigu waxaan ku taagnaa sharciga in la ilaaliyo iyo dastuurka oo aan u haysanno een, maxaa la yidhaahdaa eh, legislation sharci baarlamaan ka soo baxay oo aan naga wada siixnay iyo dastuurka iyo guddiga doorashada oo intaasoo sano loo tababarayay hawsha inay qabtaan arrintaasi runtii waa lagu fogaatay een, waa isku mari weyn waa isku mari weynay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay wax kale kamaynan hadlaynin waxaan isu sharxaynay faa'iidooyinka ee leedahay qof iyo cod iyagana waxay ii sharxaayeen inaysan hadda aan la samayn karin oysan diyaar ahayn oo loo baahan yahay wakti haddaba maxaa dhacay marka oo aan ku tanaasulay waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambaysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeennu uu lumo anoo ku adkaysanahay qof iyo codkii maxaa yeelay sharci baan ku taagnahay dastuur yaan ku taagnahay iyaguna ay yidhaahdaan ka qaybgeli mayno electionka oo waa qaadacnay waa boykot garayna macnaheedu waxay tahay somalilan dee awal bay gaar u taagnayd markaana inaan waayo labadooda keliya maahee shantoodaba waa isla socdeen aan ii sheegay runteeda
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan gobolkan banaadir ayaa ka qayb galay barnaamij kor loogu qaadayo isdhexgalka bulshada oo lagu qabtay degmada dharkeenley nuur siciid tahliil ayaa warkan inoo haya
dhalinyaro kala socotay qeybaha kala duwan ee magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin ayaa ka qayb galay barnaamij kor loogu qaadayay isdhexgalka bulshada islamarkaana lagu muujinayay ahmiyadda ay leedahay nabadda kaas oo lagu qabtay goob dalxiis oo ku taala degmada dharkeenley goobtani dalxiiska ah oo uu diyaariyey maamulka degmada dharkeenley oo uu horkacaya guddoomiyaha degmadaasi mudane guhaad sheekh xasan sidoo kale goobtani dalxiiska ah ee ku taala degmada ayaa lagu soo bandhigay barnaamij kor loogu qaadayay fanka iyo suugaanta iyo sidoo kale hiddaha iyo dhaqanka dhalinyarada iyo mas-uuliyiintii kala duwaneed ee ku sugnayd goobtaasi dalxiiska ah ayaa uga mahadceliyey maamulka degmada dharkeenley sida uu u dhiirigelinaya dalxiiska iyo sidoo kale kor uqaadista isdhexgalka bulshada taas oo qayb ka ah nabadda iyo xoojinta dhiirigelinta dhalinyarada haddii aan nahay madasha gobsoor waxaan u mahadcelinaynaa guddoomiyaha degmada dharkiinley sida wanaagsan oo isu xilqaamay intaanu dhallinyarana isu keenay waxaan leenahay malaayiin jeer waa mahadsan tahay degmada dharkiinley waxay ka mid noqonaysaa degmooyinka loo dalxiis tago wakhti xaadirkan mar kale waxaan u mahadcelinaynaa guddoomiyaha degmada sida uu bilaabay inay degmada dharkiinle ay noqoto meel loo soo dalxiis tago mar kale mar kale waxaan leenahay waa mahadsan tahay guddoomiyaha
ugu mahad celinayaa mahada ka gaarto guddoomiyaha degmada dharkiinley oo galabtay fursaddan noo siiyey inaan imaano madashan quruxda badan anigoo ku hadlaya dhallinyarada madasha kulmis magacooda waxaan ku leeyahay guddoomiye aad baad u mahadsan tahay waxayna tan dhiirigelin u tahay nin walba ama degmada uu guddoomiyaha ka yahay inuu dadka baro waa ku faraxsanna inaad degmadaadina bartid na keentid na tisid quruxdeeda aan wakhti ku qaadanno agaasimaha dalxiiska dowladda hoose xamar abdiftaax arisona ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay inta degmada dherkinley ugu horeeyo gudoomiyaha degmada dherkinley walaalkay guaad sheekh xasan oo runtii maantay aan halkan haddaan nahay bahdii dalxiiska gobolka banaadir aan marti ugu nahay waxaa runtii maantay farxad weyn noo ah inaan aniga iyo guddoomiyaha degmada dharkinley walaalkay guaad sheekh xasan aan si wada jira maantay halkaan uga daafurnay dalxiiskii degmada dharkinley oo runtii markii uu yimid guddoomiye guhaad la yimid waan oga mahad celinaynaa dareenkiisa iyo weliba sida ay kaga go'an tahay in mar walba uu ka jawaabo dareenka shacabkiisa iyo sida uu uga shaqaynayo ama ay uga go'an tahay ka shaqaynta isdhexgalka bulshada soomaaliyeed dadka maanta aad aragtaan halkan jooga ee degmooyinka kala duwan ka yimid runtii waxay ka kala yimaadeen toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir guddoomiyaha degmada dharkeenle ee gobolka banaadir mudane guhaad sheekh xasan waxa uu sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay xoojinta nabadda isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale dhiirigelinta fanka iyo suugaanta ugu mahad celinayaa cid kastaoo ka qayb qaadatay in maanta degmada dharkeenley laga daahfuro dalxiiskan oo aan aad ugu mahad celinayo agaasimaha waaxda dalxiiska gobolka banaadir oo runtii maadaama lagu jiro toddobaadkii dalxiiska gartay in maanta laga daahfuro degmadan dharkeenley toddobaadkan dalxiiska oo taariikh iyo u noqon doonto maalin gaar u ah degmada dharkeenley oo xuskaas toddobaadka sanad waliba ay qayb ka noqon doonto insha allahu tacaala waxaan aad ugu faraxsanahay in dharkeenley ay ka mid noqoto ay ku soo biirto degmooyinka dalxiiska gobolka banaadir oo aan ognahay goobo badan oo gobolka banaadir ah in loo dalxiis tago oo hadday noqon lahayd meel doog ah oo marka roobka yimaado naq ka soo baxo sida halkaan oo kaleento iyo meelaha kale aanan roobka u baahnayn ee xeebaha aadka cargaduudka iyo meelo kale runtii dharkeenley muddada kooban ee aan joogo waxaan ku arkay meelo aad u badan oo ku wacan dalxiiska oo aan rajaynayo in dhammaan dhallinyarada halkan joogto iyo kuwa kale ee gobolka banaadir jooga kuwa dibadda joogaba markay yimaadaan ay u soo aayi doonaan oo la geyn doono toddobaadkan waxaan ugu talagalnay daafurka halkan inaan ka dhiganno laakiin goobo kalea jiro toddobaadyo kale iyo maalmo kale oo qurux badan ayaan isla qaadan doonnaa waxaana rajaynayaa waaxda dalxiiska gobolka banaadir iyo maamulka dharkeenley inay mar waliba isla qorsheyn doonaan hadduu ilaa yidhaahdo dalxiiska degmada dharkeenley oo aan rajaynayno maadaama hadda xilli makhriba la kala caraawayo in toddobaadka dambe ama toddobaadyada ku xiga marka aan dalxiiska qabanayno in faarayaal aan shidano oo halkan aan muddo dheer aan ku caweyno insha allahu tacaala
maamulka degmada dharkeenley oo uu horkacaya guddoomiyaha degmadaasi mudane guhad sheekh xasan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay wadeen dadaalo kala duwan oo lagu dardargelinaya nabadgelyada iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada nuur saciid haliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
guddiga gurmadka fatahaadda webiyada webiga aan idhaahda beledweyne ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadaaladii lagu xakameynayey fatahaadda webiyada cabdishakuur cismaan cali ayaa warkaa halkaasi inoogu soo diray iyo guddiga gurmadka fatahaadaha beledweyne oo kaashanaya bulshada beledweyne ayaa waxa ay caraburyo weyn dhigeen tuulooyin badan oo hoos yimaada beledweyne halkaasi oo ay biyaha ka soo geli jireen magaalada injineer cabdirashiid oo ka mid a injineerada gacanta ku haya dhismaha caraburiyada aada kuwa weyn ee la dhigay tuulooyinka helikiliyo iyo qooqane ayaa sheegay in ay ku rajowan yihiin in aan laga barakicin fatahaado ilaahay mahadiis waxaa noo suurto gashay inaan joogno qooqane jaayga qooqane meeshaan waxaan biyahan ku celinaynaa muddo shan maalmood ah alxamdulilaah hadda waxaa waaye shan kilomitir oo dherer ah ilaa taqriiban toban kilomitir oo dhinaca waqooyi ah waa konton kilomitir oo iskuweer ah biyahan aad u fara badan yihin alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahi waa noo sahlay inaan shan maalmood aan hortaagnaano welina waa hortaaganahay gudoomiyaha guddiga gurmudka fatahaadaha beledweyne xaaji cismaan dhagaxow ayaa sheegay in loo baahan yahay bulshada beledweyne in ay kaalintooda ka qaataan waxaana uu dhaliil u jeediyey qaar ka mid a bulshada magaalada oo uu sheegay in ay ka shaqaynayaan inay biyaha ku furaan bulshada kadib waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay oon magaaladan beledweyne oo ahayd biyo mareen noqotay in maanta ilaahay mahaddiis dadkii wada deggan yahay isagoon qaxin oo muxuu ahaa biyihii halkaa lagu waabiyey qaybtii koowaad qooqane kii labaadna uu hilakeliye ahaad intiinaad ku soo aragteen maamulku soo wada arka maanta iyo qaybaha bulshada kala duwanba ay ku soo arkeen ayadoo biyihii ay halkaas labada qayboodku jiifaan marka intaas waa ilaahay mahaddiis waxaana jecelnahay sida guddiga oo dhan ay maaragtaa in loola sii dhowaado ama intii maaragtaa aqoonu laba ay maaragtaa ay nagu caawinaan dhammaanba intii ka qayb qaadatay waan ugu mahad celinaynaa magaalada beledweyne ayaa dhowr mar waxaa harqiyey sannadan gudaheeda fatahaado uu sameeyey webiga shabeelle hayeeshee guddiga gurmudka fatahaadaha beledweyne oo ku dadaalaya inaan laga barakicin ayaa wada dadaallo aada u xoogan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa bogaadiyey dadaalada ay wadaan guddiga gurmudka fatahaadaha beledweyne
magaalada maxaanku yidhaahdaa lajeedkeeda macnaha dhinaca oo webiga labadiisa dhan ama ha noqoto xanibyada loo dhigay ee dhinaca hilikeliyo iyo tan qooqanaba waxaan ka markhaati kacaynaa in shaqo muhiima la qabtay oo aan isleeyahay si hagar la'aana wakhti badan waa la geliyey la'anna buurarka aan saaka soo marnay ma ahayn kuwo ku dayay waxay ahaayeen kuwo ku talagal loo suubiyey cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka beledweyn
deegaanka ceel aqwaan ayaa hoostaga magaalada gaalkacyo ayaa la dhex dhigay xarunta danta guud si bulshada lagu adeego cabdirasaaq maxamed axmed ayaana warkaa inoo haya deegaanka ceelaqwaan oo hoostaga degmada gaalkacyo islamarkaana ka mid a deegaanada ay ka jiraan baahiyada lama huraanka u ah nolosha aadanaha ayaa waxaa markii u horreysay laga bilaabay in laga dhagax dhigo qaar ka mid a xarumaha danta guud kuwa ay dhismahooda iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo qurbajoog soomaaliyeed kadib booqasho halkaasi ay ku tageen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka galmudug iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada gaalkacyo kuwa oo halkaas si rasmi ah uga dhagax dhigay xarumaha waxbarashada caafimaadka iyo xarunta bulshada deegaanka dhagaxdhigga ka hor ayaa waxaa maamulka iyo waxgaradka deegaankaasi ay ka warbixiyeen baahiyada ka jira deegaanka eelaqwaan biyo la'aan kun iyo toddoba boqol iyo soddon qoys oo biyo la'aana oo caafimaad la'aana oo waxbarasho la'aana oo mashruuc meel aan ku fushan aan haysan oo aan dad ku soo dhawaysanno
waxa weeye waxay dood ka aragtay iyo wax dood u dhiseen hadday tahay mataqaanaa waxbarasho wax loo dhisay lama arko guri dawladeed wax loo dhisay lama arko meel mataqaanaa masaakiinta
tahay dhegeystayaal halkaa warkaas aad kala socotaan waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haddii aanu warka dibadda idin dul maro turkiga ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin eedeymaha ka dhanka ah xukuumadda ankara ee xuquuqul insaanka turkiga ayaa jimcihii diiday eedeynta uga timid guddiga sare ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey oo ku aadan xadgudubyada ka dhanka ah bini'aadamka oo uu turkigu ka geysto dalka siiriya sida lagu sheegay warbixin guddigaasi ay soo saareen warkii oo aad kala socoteen reediyo muqdisho dhegaystayaal waa naga inta warkan oo uu soo saaray mukhtaar timacadle uuna farsamaynayey maxamuud faarax siidow halkana aan ka soo jeedayey cabdikariin aad xuseen dhegaystayaal waa naga intaa
askari u adeeg shacabka